maanta sanadkii koobaad sanad lagu soo wareeyay markii la asaxtay maanta heshiis oo ku shaqeeya sida ku taalla diinka iyo shareecada iyo fiqiga islaamka waxaan jeclahay inaan tilmaamo saddex arrimood waktiga daraadii arrinta koobaad waxaan tilmaamaynaa maxaa baanka dahabshiil iyo baanaka lamida islaamka ku shaqeeya maxay u doorteen inay shareecada islaamka ku shaqeeyaan arrinta labaad waxaan tilmaamaynaa akhlaaqiyaadka dadka baanka islaamiga ka shaqeeya inay yeeshaan ay tahay ayna leeyihiina arrinta saddexaadna waxaan tilmaamaynaa halka ay kaga jiraan baanka islaamka khaasatan baankan iyo wixii lamida dhaqaalaha iyo hormaha marka waxaan jeclahay marka hore inaan tilmaamo arrin ay ka dhigteen dadka dhaqaalaha ka shaqeeyaan xeer amdaha reer loo yaqaano kalaad amba qaacido maxay tahay qaacidada waxay yidhaahdaan adduunku waxa uu ku salaysan yahay lacagtooda ruruur waa ku waa baycamushar baycamusharku wuxuu dabada ku hayaa dhaqaale dhaqaaluhu waxa uu ku salaysan yahay baaran saddexdaa shay annaka iyo dadka adduunka deganoo bini-aadamkoo muslimka ahayn waa ku waafaqsanaya imaam khazaali raximah llah wuxuu yidhahdaa nolosha boqolkiiba sagaashan amba toban marka loo qaybiyo sagaal noloshu waxay ku salaysan tahay bayacmushka tiscata ashaari xayaa waxay ku salaysan tahay bayacmushka bayacmusharkaasi wuxuu ku salaysan yahay aragti dhaqaale aragtida dhaqaalena waxay u baahan tahay waktiga maanta loo leeyahay aqalo waaweyn dudusaas maaliya guryo waaweyn oo baar ka shaqeeya oo jideeya halkaa markaan ku soo gaarnay waxay idhahdeen culummadii dhaqaalaha ee baqabeelka ee ku salaysnay waxa loo yaqaano baanaka taqriibiga qaadisanada baanaka wasiga ah waxay idhaahdeen waxay u baahan tahay baankulan inuu ku shaqeeyo rabo faa-ido oo iminka anagu aan u naqaano aayaadkii wixii cabdileelnaqi arriba ilaahay wuli istaqu llaha wadaru maa baqiya min arriba riba iyo ku salaysan tahay marka waxay idhahdeen baanku ma shaqayn karo bilaa ribo faaciidadaada islaamku markaas maadaama uu xarimay inay dadku ribo ku dhabmaan waxay ka dhigan tahay haddii la dabaqo islaamka inay muslimiintu iyo dadka doonaya inay gaalaga ku noqdaan inay nolosha ka dareeraan leanna qaacidadada waanaysa nolosha waa dhaqaale waa baycmushar baycmusharkuna waa dhaqaale dhaqaaluhuna baanku baanyahay baankusa ku baanyahay ansalka aan ribo fasaaidu baanyahay marka waxay ka dhigtay wixii aragtida aan ku shaqeeyo nolosha ka baxa idan ilaahayna subxaanahu watacaala markii ay u yidaadeen maxaa u dhexeeya bayaamushar iyo maxaa u dhexeeya ribo bayaamusharkuna waa lacag lacag walba ribaduna waa lacag lacagkeed markaasi waxay idhahdeen inama albaycu inama alriba mitlu bayc ribadu waa sidii bayca uun ilaahay jala wacalaa wuxuu qur-aanka ku yidhi waaxala allahu lbayca waxarama ariba ilaahay baa xalaaleeyey bayca in wax la kala gato ilaahay baa subxaanahu watacaala diiday inay lacag mujarada lacag uun ay keento oo qofka inta la amaahiyo baysha laga faaidaysta lacag keen la ydhahdo lacag la siiyo ilaahay baa xarimay subxaanahu watacaala aragtidaasi islaamku uu keenay iyo aragtidaa reer galbeedka iyo mabda'a kapitalismigu ku salaysan yahay waxay isku khilaafsan yihiin waa aragtida laga leeyahay maalka iyo xoolaha muslimiintu say xoolaha waa kaan dadka kaleeto ee muslimiinta ahayna say xoolaha waa kaan waxaa jira saddex iskuul oo waaweyn adduunka oo la yidhaahdo almadaaris aliqtishaadiya iskuulka ay sameeyeen odayaasha waaweyn ee reer galbeedka kins iyo wixii la mid ahaa iyo iskoolka kale ee weyn ee marcus iyo lenin iyo stalin iyo kuwii la mid ahaa ay sameeyeen iyo iskoolka uu sameeyey nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo waxyigii ilaahay soo dejiyey ah saddexdaa iskool baa adduunka ilaa iminka dhaqaaluhu uu ku salaysan yahay midi waxa uu ku salaysan yahay waar dadka suuqu isagaa iswada lacag isagaa keenaya in faraha lala gala maaha waad baqasheen hadalka yidhaahda lesefashe lesefer dachu yamur dachu yafcal systemkaabaa lagu salayay dhaqaalaha dachu yafcal qofku wuxuu dooni ha sameeyo wuxuu dooni ha iibiyo wuxuu doonay ha ka shaqaysto dariiqa uu doonay ha ka keeno kol haddii uuna dhibayn hal shay oo qura hadduuna dhibayn sistamka weyn ee dawladaha u yaalla qofku wuxuu dooni ha sameeyo qaacidadaas iyo reegalka iyo xeerkaa iyaa lagu dhigay nidaamka la yidhaahdo individualismiga ah keliga ah suuqa xorta ah ee furan ee qofna uunan ka shaqayn karin oo qofna uunan xidhi karin ee iswada taasi waxaa ka soo horjeeda suuq kale oo la yidhaahdo suuqa communication suuqa waxaadaadaa maarata communitairka ee ummaddu ay wax walba leedahay uu qofku uula jiro ee shuuciyadda loo yaqaanay amba loo yaqaano ishtiraakiyadda uu jiraa ilaa iminka wuxuu leeyahay rag u dooda oo oo maaragtay macallimiinka ah labadaasi fikradood ayuu islaamku dhex yaallaa waxyaalada aadka u fiican oo muslimiintu ay inay fahmaan loo bahan yahy waxaa ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ka hadlayo dhaqaalaha maalka markuu ka hadlayo culummadu waxay idhaahdeen waxa ay ka badan tahay wax ku dhow lix boqol iyo soddon aayadood ayuu ilaahay xoolaha kaga hadlay maal waxa dhacdo axaadiistuna tiraba male maal uu ka hadlaya qur-aanku markuu maalka ka hadlaya mar wuxuu idhahdaa maalka ilaahay baa leh xoolaha ayaa leh ilaahay baa lu dhahdaa mar mar wuxuu dhahdaa qur-aanku xoolaha ummaddaa leh shacbiga dadkaa leh marna wuxuu dhahdaa xoolaha qof kalebaa iska leh waxay uu ka bilaabay qur-aanku waad aragteen aayadaha ilaahay وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ومما رزقناهم ينفقون وأنفقوا مما رزقناكم waxay ka dhigan tahay wuxuu ilaahay leeyahay wax aada haysiin idinku ma leedihiin ee anigaale falsafada ka dambaysu islaamku ugu talagalay waa sheegi doonaa mar labaad ilaahay wuxuu dhahdaa walaa tu'tuu sufaha'a amwaalakum waar xoolihiina maalkiina sufahada ha u dhiibinaya ka qaada ayuu dhahda qofka xoolaha ku ciyaaraya islaamku ka qaada buu yidhi si looga qaado ayaa jirta midda saddexaad ilaahay wuxuu ihi khud min amwaalihim waaladiina fii amwaalihim wuxuu ihi ilaahay kuwa xoolahooda ka qaada zato dad kale culummadu su-aal bay isweydiiyeen muxuu ilaahay marna u yidhi xoolaha anigaa leh ilaahay baa leh marna muxuu yihi xoolaha ummaddaa leh marna muxuu u yidhi xoolaha qof kale baa leh waxay kutusaysaa islaamku inuu dhex yaallo labadan system ee labada dhinac kala jira midig iyo bidix u kala kacay labada daraf ee fog kala jirta inuu islaamku dhexdooda yaalla ayay kutusaysaa siduu u yaalla islaamku dhexdooda waxa weeye gaaladu waxay dhahdaan reer galbeedku waar qofkaa xoolaha leh aslan dawladdu amba shicibku wuxuu faraha la gali karaa qofkaasi hadduu xoolaha ku duminayo ummadda uun inta kale lama taaban karayo isagaa iskale qolada kalena waxay leedahay qofku xoolaba ma leh xoolaha oo dhan waxaa iskale ummadda islaamku wuxuu leeyahy alaslu xoolaha ummaduna male qofkuna male ee ilaahay baa le ilaahay baa xoolaha asalkiisa le maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay qofku marka uu xoolahan ka shaqaynayo waa inuu kaga shaqeeyo si uu ilaahay doonayo waxaa tahay khaliifa tahay wakiil baad ilaahay ka tahay ilaahay baa xoolahan le wuxuu ku leeyahay meeshaan dhig kuli dhig meeshaan ku bixidhi ku bixi xadiiskii saxda ah ee nabiga kasoo arooray sal ly slam wuxuu yihi afar shay baa la weydiin qofka muslimka qiyaamaha waxaa ka mid ahay xoolihiisa min ayna iktasaba wa fiima anfaqa halkeed xoolahaa ka soo qabatay halkeedaad ku bixisay saa daraaddeed buu islaamku wax badan inaga xarimay inaan ka shaqayno wax badan badan oo boqol gor ka badanna uunoo inoo saamaxay inaan ka shaqaysano wuxuu inoo saamaxay inaan wax badan aan gelin xoolaheenna inaan wax badan badan badan xoolaheena gelina ilaahay uu inoo fasaxay subxaanahu wa tacaala sidaa daraaddeed waxa weeyaan qofku islaamka wuxuu yahay wakiil buu xoolahan ka yahay ee isagu aslan ma leh adduunkan aduu maad abuuran waad imatay markaa xoolaha waad ka shaqaysanaysaa haggaa waa waa ta koowaad laba islaamku wuxuu leeyahay waar mulkiyada qofku inuu wax yeesho waa muhiim waxa uu leeyahayna faraha lagalama gali kara haddii uunan dhibayn diintiisa iyo naftiisa iyo ummadiisa hadduuna dhibayn xoolihiisa fara lama galayo saabuuna dhexaad u noqday arrinta labaad ee jecelahay inaan tilmaamo waxa weeye qur-aanku marka uu xarimay ribada eeg ma odhan ribadu waa hal shay wuxuu fasaxay wax kale oo dhan oo nolosha oo dhan ah baanaka islaamiga waxaa la idhahdaa waxaa la waxay asaasmeen toddobaatanooyinkii yacani waa dhowr iyo qaar baa jira afartan sano inta kale wax soddon labaatan iyo wax keer bay jiraan waxay yimaadeen adduunka afartan sano ka hor iyo adduunka yimaadeen baananka islaamka toddobaatanadii ilaa iyo dhowr iyo lixdankii bay yimaadeen baanankii ugu horreeyey ee laga sameeyey khaliijka kadibna adduunka o dhan bay ku faseen maanta waxay ka badan yihiin saddex boqol oo baan waxay ka badan yihiin intaas oo daaqadood bay kuleeyihiin yurub iyo maraykan bal waxaa iminka ku fikiraya wadano gaalaah inay qaataan systemka islaamka wadanada si adag ugu fikiraya jabaanka ka mid a inay qaataan systemka islaamka waxaad ogtihiin la taliyaha dhaqaalaha ee faransiiska markii dhaweyda dhacay kriiskii ekonomiga internationalku wuxuu la kulmay sarkozy saddex saaco iyo badh wuxuu ku qancinayay in la qaato systemka islaamka ee qur-aanka in la gaadhsiiyo tooga ribada zero oo la geliyo lacagta bayac mushtar lacagtu inay shaqayso oo lacagta aan la xajin oo lacagta aan maaragtay lacagta wahmiga imaginationka ah ee beenta ah eenan jirin ee shaqaynaysa in la baabi'iyo waxa uu qur- xadiisku u bixiyey laa tabic maa laysa cindaka wax agtaada oolin ha iibinin adduunka waxaa la iibinaya waxaanan jirin bandarad baa lagu tusayey dubay ka dhex dhisan amba sanqafuuro ka dhex dhisan amba ka dhex dhisan london ama paris amba ka dhisan suuqa gawaayna new york markaa uu leey bandaradda way kacaysaa waxay ku kacaysaa intaa adigu maxaad iibsani waxba lama hayo lacag lama hayo meel laytaa lama garanayo waxaas baa lagu shaqayn jiray laa tabic buu nabigu yidhi fii maa laysa cindaka waxaan agtaada oolin ood gacanka ku hayn ha iibinin waxaa loo yaqaana alaswaaq alwahmiya aswaaqda imaginationka ah suuqaqa beentaha ayna jirin oo waxa dumiye dhaqaalihii adduunka dumiye waxay isku waafaqeen maanta dadkii caqliga lahaa in la qaato systemka islaamiga ah systemka islaamiga maxaa loo qaadanaya waa system ilaahay sameeyey bini aadamna sameeyey ilaahayna wuxuu ku leeyahay alaa yaclamu man khalaqa wa huwa allatiifu alkhabiir ilaaha abuuray dadka wax ka yaqaana ma jiro qaar baa ku odhanaya war waxani waa wax jiri jiray beri horeo beri adduunku yaraaye basiidka ahaaye adduunyadu ayna jirin warshadaha iyo suuqaqan caalamiga kaana ilaahay subxaana watacaala uunan garanayn waxa imanaya qarniga labaatanaadka soddonaadka afartanaad uunan ilaahay garanayn ilahay wuxuu inaga leeyay wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun ilahay wax kama taqaanaan antum aclamu am illah ma idinka ilaahay ka cibada subxaana watacaala systemka qur-aanka ku yaala haddii la qaato waxay leeyihiin dhammaan raggii caqliga lahaa uu baabi'i xataa kins ninka dhaqaalaha weyna markuu xisaabiyey ribadu halka ay tegi doonto muxuu yidhi waa waxaa iman doona wakti suuqu isxiro say u socoto xisaab buu kaga shaqeeyey ma dhoweyn waxaa kasoo wareega tobaneeyo sano uu qoray wuxuu yihi say u socoto wuxuu gaari doonaa dhaqaaluhu meel stop ah ay xidhanto markaas bay wada shumi doonaan waxa oo dhan waxaana keeni doona ribadan biiraysa oo laba shay abuuri doonta inay dadka masaakiinta ay hoosana lacagta ka soo gurto dadka sharana ay sii siibiso waa idinka arkay iminka culimmadii iyo raggii dhaqaalaha waaweynaa dhan way fahmeen maxay fahmeen waxay fahmeen ay leeyihiin war laba shayba han qaadanba ninkani maaragtay ordinaateeradii konfurshada sameeya caalamiga wuxuu soo bandhigay waa rasbeka han bixino eer waa cajiib wuxuu yidhi boqolkiiba labo virgil faasila dhibic shan han siino masaakiinta adduunyada intuu dhaqaalistii u yeedhay iyaan siinaa buuri hindiya hangeyn afrikan hangeynna buuri wuxuu yihi laba sheegay tani wadanada aan geyno way kicin noloshooda marka ay kiciso iyakii waxay ka qayb galayaan buuri baayac mushtarka adduunka iyo dhaqaalaha caalamiga labo suuqa weyn ay wax ka iibsanayaana maraykan bay noqon buuri anakuna saarorka kacayna ilaahay baana taa tilmaamay muxuu ilaahay kay laa yakuuna duulatan bayna alaqniyaai minkum xooluhu inay lacagweyna u dhex socone ummadda marna ha dhaadhacdo marna ha soo kacdo markaas bay noloshu ay dhaqdhaqaaqi labada shay islaamku diido waa maxay inay xooluhu dabaqad u dhex socdaan iyo in xoolaha la xajiyo kay laa yakuuna duula markuu yihi waladiina yakiizuuna adahaba wasirran ul kuwa xoolaha xeraynayana ilaahay subxaana watacaala ay bixinayo cadaab kulu u bishaaray bu ilahi subxana watacala marka arrintaasi waa muhiim jiddan in ay dadkii caqliga lahaa ay u soo noqdeen maanta systemka qur-aanku iyo xadiiska nebigu uu ku yeedhayo sala allahu calayhi wasalam baanka islaamigu markaasi walaalayaal wuxuu dadka usoo bandhigaya waxa weeye waa badiil eeg badiilku muxuu yahay qofka ixraaj baa haysta qofka muslimka ah run islaam u ah maaha dadka iminka dad baa koranaya markay baanka tagayaan adigiiyo baysi iyo maxaana dhexeeya isheeg waxay koranayaan matalan dahabsheed amba inaan baaranka magacuga sheega maaha yani shay ii dhow noqonba laakiinse wuxuu tagayaa baankii buu tagaya wuxuu leeyahay adiga iyo baanka ribada maxaa inay dhexeeya aniga maxaa faa'iidada igu jiray maxaa siinaysaa tooga toogaagu waa inta macaashkaagu asalka sidaa maaha asalku waa wax kale asalku waa maxay asalku waxa weeye war qofku inuu ribo ku dhaqmo waa xaraj maa xaraj waa dembi weyn iminka qaar baa ka dhaxaya khamriga ina inay cabbaan waru khamriga waa dembi weyn qaar baa ka naxaya inay maaragtay qofkaas salaada ma tukada dha waa wax dembi weyn laakiin kama yaro qofku inuu ribada ku dhaqmo inuu qofku ribo qaato dembi ka yar maaha deba ka badnayn waa dunuubta ilaahay yidhi dagaal diyaaru noqo aniga iyo adigu waan isdiranaa faadanuu bixarbi min allahi wa rasuulih bal intaa way dhaafteba xadiisaanta qaar waxay sheegayaan inay soddon iyo wax ka badan oo dembi ay la mid tahay oo ay ugu yar tahay qofku hooyadii ka zinaysta islaantii dhashay ka zinaysta marka iska qaado un maaha xarajka intaa leeg maxaa ka badiil ah baanka islaamigaa dayanaya kama dhigno waa lagaa mamnuucay islaamku waxaa dhahdaa laba shay buu keenaa laba qaacido wuxuu dhahdaa xaaraanta badiil baa jira khamri baa laga xaray khamrigu waa maxay wax la cabo waa weliba madaxana wareerinaya laakiin maxaa lagu xalaalaya waxa adduunka sharaab jiro dhan adduunka waxa sharaab jiro dhan cab baa laga yahay ka daran ilaahay muxuu yihi kuluu mima fi lardi xalaalan ayiban waa cajiib qur-aanku wuxuu yihi cuna waxa dhulka dul yaalloo dhan waa xalaal ee xalaashaa cuna maa waxkasi cuna eena wanaagsan waxaanu idhahdaa anigu dadkeenu labadaa way ka- way way ku khaldamaan qaar baa koranaya wixii xalaala un baan cuni wanaagga ma cunayo la qur-aanku ma dhasaa xalaashana cun wanaaggana cun waan baadhay aayadda qur-aanka maxay tahay xalaashana cun wanaaggana cun waxay ka dhatahay xalaasha wuxuu ilaahay xalaaleeyey wanaagguna waxa jirka faa'iido u leh waxaa lagu leeyahay jirka wuxuu u baahan yahay protein wuxuu u baahan yahay fitamiin wuxuu u baahan yahay subag wixii qofka subag lahayn yahay duhniyaad wuxuu u baahan yahay sokoriyaad wuxuu u baahan yahay lix shay buu jirku u baahan yahay alyaaf buu u baahan yahay kuma kuma garanaya af soomaaliya abaabaar laakiin afafkaa baan ku garanaa cilmiga badi lagu qoro lixdaa shay ayuu jirku u baahan yahay lixdaa shay tayib buu qur-aanku bixiyay wixii fiicnaa ee jirku ku dhismayo cun ee xalaalana cun maxaa lagaa xarimay wixii xaaraana ee xunna waa xaaraan oo diintu ay xaritay wix kastoo xun oo jirka dhibayana waa xaaraan weeye isna waa laga xarimay maxaa markaa badiil baa lagu sameeyey sidaas oo kale ribadii baa nagala xalaaleeyey wax kale noo sameeyey culammadu qaacido kale noo sheegaan waxay dhahdaan m- al- maa fi lxalaali yugni can ilxaraam waxa xalaasha ilaahay ka dhigay waxay kaa badbaadinaysaa waxa xaaraanta ah maxaa dhe maanta ribadii waa xaaraan imise wax buu hayaa baakab islaamigu wuxuu hayaa wax aana ka badan labiyo toban shan iyo toban maya waxaan xadba lahayn ayuu hayaa oo qofka mu- qofka bini aadamkii uu kula shaqayn karo banki islaamigii oo lacagtiisa oo uu kuna dhaqaajin karo isaga iyo banka ay wada shaqaysan karaan ay wada macaashi karaan maqaabinta dhibaato ay wada gali karaan oo ribadiina ka badbaadinaysa marka taasi waxa weeyaan waa waxa uu ku shaqayna way badan yihiin oo u baahan inaan barano muraabaxa jirta mudaarabaa jirta mushaarakaa jirta waxaa jira maaragtay iijaar baa jira waxaa jira nidaam maaragtay a- aan soo koobi karin maanta oo dhan oo lagu shaqeeyo baanaka islaamigii ay ku shaqeeyaan idan waxaan u baahan nahay walaalayaal in aan xarajkaana ku xorowno labo inaan xalaasha ilaahayna aan ka faa'iidaysano subxaanahu wa tacaala oon nolosheenna aanan ku horumarino arrinta ugu dambaysa oon jecelahay waxa weeyaan dhaqa- dhaqaalaha horumarka baananka islaamigu ay samaynayaan waxaa lagu sameeyey daraaso saddex nin baa mardhoweyso ee ku qaadatay buugaan waaweyn oo doctora iyo magisteer ay ku samaysay oo oon akhriyey waxaa ugu yar baananka ka dhisan ee, dubay amba ka dhisan qatar amba ka dhisan sacuudiga waxaa markii la xisaabiyey riskigii markii dhawey ka dhacay dhammaan baananka islaamigoo dhawey ka badbaadeen baan qura oo riskigii caalamiga ku dhacay waa la waayey waa ko maxaa ka badbaadiyey baanku islaamigii been kuma shaqaynayn kuma shaqaynayn suuq imaginationa kuma shaqaynayn ribo waxana muxuu ahaa been baa lagu shaqaynayey labo imagination baa lagu shaqaynayey saddex ribaa lagu shaqaynayey saddexdii oo ka baxay baananka islaamigii dhinaca kale maxay xaqiijiyeen waxay xaqiijiyeen horumar saddex jaanib kaabatay dadkii baanankan la la lahaay baananka sahmiga ku lahaa dhaqaaluhu khasaare bal sare u kaceen dadkii la mucaamalayey ee baanankaa la shaqaynayey riskii way ka nabadgaleen bal horumar bay xaqiijiyeen waddamadii baananka islaamiga ay ka jireen waxaa ka waxaa ka dhacay iyakana horumar iyay xaqiijiyeen khaasatan baananka islaamigu maxay la shaqeeyaan qolo baananka kale ay aada ula shaqeeyeen oo la idhaahdo dabaqada dhexe dabaqada dhexe ee dhaqaaluhuna ku salaysan yahay maaha dabaqada siibatay oo quratay manahay kuwa hoose kuwaabay la shaqeeyaan kuwa waxaa la idhahdaa waa kuwa lacagta ruruga korna u diraa lacagta hoosna u diraa hoos bay u diraanoo dabaqaadka faqiirkana iyakii soo gaadaan ay ku xidhan yihiin kuwan sare ee siibtayna kuwan bay iyay la xidhiirsan yihiin baananka islaamigu dabaqadaa bay xoog ula shaqeeyaan kuwan baa markaa soo kacaya kuwan baa la gaadhsiinaya qaar baa kuwan ka baxaya kuwa tagaya intaaba xisaab baa laga shaqeeyey marka baananka islaamigii horumarkana halkaasay kaga jiraan waxaan filaynaa insha allahu tacaala labaatanka sane ee soo socda culummada mustaqbalka dhaqaalaha fiiriya waxay dhahdeen waxay noqon doonaan baananka islaamiga tiradooda ugu yaraan dhowr kun oo baanka wadama suuqaka ugu waaweynna waa laga furi doonaa caalamka london hadday noqoto hadday noqoto hong kong hadday noqoto dubay hadday noqoto maaragtay singapore hadday noqoto maraykan suuqaka caalamka ugu waaweyn ayaa laga furi doonaa baananka islaamka laba shay daraaddeed bay dhahdeen kow systemka islaamiga oo lagu soo qancayo caalamiyan international ahaan sida loogu qancay shareecadda islaamka dhinaca xeerasheedaba oo ay u yidhaahdeen lixdanooyinkii gaaladu islaamku wuxuu leeyahay shareecad aan weli bini aadamku gaarin ay u yidhahdeen shirkii jaamicadda sheerban lagu qabtay sidaasi la mid a imika loogu soo qancaya dadka caqligana waa labo adduunka waxaa ka jira baraarug islaamiya baraaruga islaamigu muxuu ka dhigan yahay baraaruga islaamku wuxuu ka dhigan yahay qof muslima oo salaadii tukaday oo gabadh muslimadu salaadii kutoo xijaabatay suuqana aan ka baxay leanna islaamku kuma le markaa diinta gashay suuqa ka baxsa kuma le wuxuu kuleeyahay suuqa sii dhex gala islaamku kuma oran sidii nebi ciise uu gaalada ka yidhi qofka doonaya malakuutullah inuu jannada galo adduunka ha ka tago islaamku inagama leh islaamku wuxuu leeyahay nicma almaalu saalix fii yadi rajuli saalix lacagta wanaagsan maxaa ka fiican hadday gacanta u gasho nin wanaagsan ruux wanaagsan hadday gacanta u gasho yacni lacagtu markay qaaruun gacantiisa ku jirtana ummaddii duminaysaa laakiin markay cusmaan bin cafaan iyo cabdicusmaan cabdiraxmaan bin cawf iyo maaragtay maxaan ku dhahdaa khadiija bintu khuwayd iyo markay gacantooda gashana ummadda horumar iyo waxaa dhacaya wanaag baa dhacaya gacan wanaagsan iyay ku dhacaysaa sidaa daraaddeed dadka muslimiintae baraarugay ma rabaan inay muslimiin noqdaan miskiiska un fadhiya muslimiin suuqa fadhiya muslimiin warshada dhisaya muslimiin maaragtay bayac mushtar ku jira muslimiin suuqa dhaqaajinaya nebigu markuu yidhi sal slam madiina waxay dhahaa inta badan sheekh isyaan naba fadhiye wuxuu dhisay miskiid asasa masjid baa dhaha miskiid buu dhisay nebigu laakiin waxaa la ilooba inuu suuqna dhisay isla markuu madiina yimidiba miskiid buu dhisay meelna wuu istaagay meel weyn oo suuqa oo isu dhex tagay ilaan suuqii yuhuudda haysatay oo reer bani qaniqaac iyo reer maaragtay bani quraydi iyo bani nadiir iyo aad ka haysa suuqa dadka kaloo dhan waa laga haysay nebigu intuu suuqii fadhiistay buu hi wa hunaa suuqu lmuslimiin suuqa muslimiintuna waa kan halkan wax ku kala gata markaa suuqa muxuu abuuray bin cawf buu abuuray cusmaan buu abuuray zubayr bin cawaan buu abuuray cumar bin khataab buu abuuray raggii weynaa ee sacd bin waqaas buu abuuray tobanka nin ee jannada loo bishaareeyey maqasheen dhammaantood inta ugu badan cali iyo marka dhowr qof laga reemayna wada baayac mushtar bay hayeen baayac mushtarnimadaa baana loogu loogu bishaareeyey ay diinta u shaqeeyeen ayaa loogu bishaarey markaa saxwada islaamiga baraaruga islaamka ah ee loo yaqaano maaragtay annahda alislaamiya soo kicitaanka islaamka ah wuxuu keenayaa in ay baananka islaamigu noqdaan kumaan kun caalamka ay qabsaan markaa de habshiin baan bidca ah maahine waa baan saa ku salaysan la sheegay waxaa laga soo bilaabay lacaguna xawaalid baa laga soo bilaabay halkaana uu ku dhammaaday waxaan arkaynaa inuu hore u socdo insha allahu tacala sida baananka islaamiga kale wajazakum allahu khayr baan leenahay waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
halka codkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa somaly talk com